ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka daafuray shirweynaha qaran ee maalgashiga cuntada iyo beeraha oo lagu soo bandhigay caqabadaha waaweyn ee ka horgudban kor u qaadista wax soo saarka dalka iyo sida looga faa'iideysan karo fursadaha dhanka maalgashiga ee beeraha daafurka shirweynahan ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka beeraha soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya xildhibaano xubno ka socda qaar ka mid ah iskaashitooyinka beeraha dalka iyo marti sharaf kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa sheegay in xukuumadda dan qaran ay ka go-an tahay dhiirigelinta waxsoo saarka gudaha oo muhiim u ah horumarinta dhaqaalaha dalka iyo in la gaaro isku filnaansho cunto oo ay dhinaca wax laga faa'iidi doono ayaan rajaynayaa marka meeshan waxaad ku falanqayn doontaan waa waxyaabahaas sidee loo reshape gareeyaa reshape in loogu sameeyaa aragtida ganacsiga iyo ganacsadaha soomaaliyeed dhoofiyaha soomaaliyeed sidee sidee waxaa looga shift garayn karaa sometimes dadku waxay ku dhahayaan nabadgelyo la-aan baa jirta de nabadgelyo ganacsigu sidiisaba waa saameyn wuu yeelan karaa laakiin haddana servicekooda ma istaagaan meel kasta yaalaane waayo beerahu meel kasta olilaayihin smartinimadii aada taas ku suurtageliseen ood meel walba aad ku geyn karteen caqligaasi wuu idinku jiraa inaad meel kasta haddana beeraha ka soo saari kartaan marka waxaan qabaa in meeshaas inuu inuu inuu wacyiga u jahaysto oo aan xoog saarno meeshaas haddii food systemka isku xidhan yahay ama familigaani haddii ay beeruhu xataa ay suurtoobi lahaayeen oo amni darra ay jiri lahayd darteed kalluunka amni darra inagama haynin iyo baddaba amni darra ma jirin laakiin meesha wacyiga arrintu waa ishu waa ishu wacyiye amni keligiis maaha marka waxaa ilaahay inoogu barakeeyey runtii inta waddankeena amnigaa keliya haddaan xatal beeranno ayaa inagu filanba inta amnigaa een balaayaba ka jirin oo keliya haddaan beerannaa nagu filan oo aan si casriga dee u beeranno ayaa inagu filan marka waa waxaa intaa dheer maanta soomaalida waa dad kooban tiradeenna dhulkeenna beeraheennuna iyo dhulbeeraleydeenana runtii haddaan beeranno wax soo saarkeennu aad buu u weynaanayaa waxaa ilaahay mahadiya marka dee dunidii oo dhan baa maanta waxay raadinaysaba ah meel wax lagu beerto oo wax ka soo baxaan marka wax kasta oo aan beeranno wuxuu tegayaa waxaynu helaynaa meeshaan u dhoofin lahayn ciddaan u dhoofin lahayn faa'iida aad u badanaa ku jirta marka waxaan ku soo koobayaa hadalka hawl waad wada joogtaan dadkii khusayso oo dhan wasaaraddu ay idinku hogaaminayso hawl culusa idiin taalla hawshaasna waxay budhigo u tahay dhaqaalaheenna waxay budhigo u tahay jiritaankeenna iyo mustaqbalkeenna waxaynu u baahan nahay aan ka rabnaa in aad bedeshaan wacyiga shirkan markii dhammaado in wacyigu bedelmo in wax soo saarkii beeraha si weyn loo focus gareeyo dadkeennu halkaa ay u jahaystaan oo aynu labada sane soo socota aynu xoog saarno wacyiga sidii loo aadi lahaa dhinaca wax soo saarka beeraha aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaana idin rajaynayaa guul shirkan waanad guulaysanaysaan ilaah idinkiis aad aad mahadsantihin assalamu calaykum warahmatullahi wabarakatu beeraleyda soomaaliya ayaa inta badan saameyn kala kulma daadadka iyo abaaraha kuwaasoo hoos u dhiga wax soo saarka beeraha waxaana sidoo kale haysata inaysan haysan suuq caalami ah oo ay u dhuufiyaan wax soo saarkooda